بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين نقول حشينا كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحاكم رحمه الله تعالى عشر كان وعشر كا بقول إيو صدن إيو كو waxaynuna ku dhex jirnay weli su-aashii boqol waxa weye su-aashii waxaynu ku dhex jirnay boqol iyo lix oo uuna- uu kaga sheekeeyey shiikhu uu yiri maa mithaalu amaaraati saaca oo uu ku sheegay calaamadaha waaweyn waxaynu soo sharaxnay markaa duluuci shamsi min aqribiha iyo khuruuju daaba tani waa midda saddexaad waxa weeye waa khuruuju dajaal oo uu ka yiri shiikhu wa axaadiid alfitan ka khuruuji dajaal walmalaaxim wuu tilmaamay alfitan walmalaaxim ka khuruuji dajaal dajaal waa masiixu dajaal dhowr qodob baan kusoo koobaynaa waxaan ku tafsiiliyey qofkii rabaa isagoo waadixa oo tafsiirsan aad ugu sharaxay eh, saydeygii aan ku sharaxay waxa weeye maaragtay ashraad saaca alkubra halkaas ayuu ku jiraa waana laga helayaa waxa weeye internetka iyo waa ku jira masiixu dajaal awalan marka ugu horeysa waa tacriifinaynaa masiixu dajaal maxaa loogu bixiyey masiixu dajaal culammada qaar waxay yidhaahdeen ishaa midig buu laayahay sida axaadiistu tilmaantay innahu acwar isha midig inuu laayahay qaarna waxay yidhaahdeen maya dhulka oo dhan buu afartan beri marayaa sida axaadiistu tilmaantay inuu dhulkao dhan ku wareegayo oo makiya madiina maa inta kala gelayo taasaa loogu bixiyey baa lay laba masiix baa jira masiixu dajaal iyo masiixu hudaa nabiyullaahi ciisa iyo isaga amaa sifaadkiisa iyo tilmaantiisa oo dajaalna waxa loogu bixiyay waa beenlow dajal waa beenta weye isdhexgelinta xaqa iyo baadilka isdhexgeliya ayaa dajal la yidhahdaa sida ibn athiir iyo ibn xajar iyo ku tilmaamayaan masiixu dajaal markaa waxa weeye sifaad buu leeyahay waa nin dhalinyaro ah baa la yidhi oo xoog badan oo gaaban oo waxa weeye xabad weyn oo lugaha hogfa ku leh oo timo adag leh ayay axaadiistu ku tilmaameen oo nin noocaasa weeyo axmar oo gaduudan oo waxa weeye xoog badan nebigu wuxuu ku tilmaamay uu ogyahay buu yidhi nin ibni qadan la ohan jiray cabdilciza ibnulqadan oo jaahiligii dhintay oo aan islaamka soo gaarin ayuu shabahaa buy oo xadiidkii ibnu cumar buu ku tilmaamay inuu nebigu la tusay isagoo kacbada jooga ee, nin dawaafaya oo noocaasa markaas uu jibriil u sheego oo yiri waa dajaal Ee, ma ninka dawaafaya kacbada wuxuu ahaa nabiyullaahi ciisa markuu nabiyullaahi ciisa arkay kacbada dawaafaya buu xagga kale eegay suu ninkaas sifaadkaale buu arkay markaasaa la yidhi kaasina waa dajaal kana waa nabiyullaahi ciisa masiixulhuda amaa masiixu dajaal ma nool yahay mise wa- mise ma noola ma hadda kadib baa la abuuri doonaa ma bilow aadniba muxuu yahay masiixu dajaal waa xayun waa nool yahay waana bilow aadmigu ka mid yahay waa nin caadi ah oo durriyaddii nebi aadam ka mid ah waxaana u daliila xadiidkii tamiim ibni aws daari oo xadiidkii dheeraa oo faadima ibn qays ay sheegtay nebiga calayhi salaatu salaam oo madiino jooga ayaa maalin dadkii isugu yeeraya salaatu jaamica waa la wada yimid waa la tukaday nebigu mimbarkuu fuulay wuxuu ka sheekeeyey waxa uu yidhi waxaan idiin jamciyey maanta ninkaan layaha tamim ibn awsi daari waa nin carab u ahaa nasaare ayuu noqday kabacdi isagoo nasaare ah oo waxa weeye diintii nasaarada qaatay ayay badda koreen isaga iyo rag kale oo ilaa sodomeeye ah doon yar bay raaceen baddiibaa hirkiibaa la cayaaray waa wareereen doontuna shiraac bay ahayd bil dhan bay badda dhex wareegayeen maalintii dambe ayay baddu waxay geysay jasiirad jasiiraddii markay tageen oo kasoo degeen ayay waxay arkeen ee, wax maaragtay ah qof dumara moodi daabad ah oo waxa weye maaragtay timo badan leh way ka cabsadeen way la kabeeraa maxaa tahay markaasay waxay ku tiri anal jasaasa oo jasaasay maxay ahayd ayay yidhaahdeen markaasay waxay ku tiri gurigaa ninka ku xiran baa warkiina u baahan ee orda u taga ana iska kii daayayo wuxuu yidhi shaydaan baan wadnoo cararnay ninkii baa gurigii baanu tagnay mise nin baa ku xirxiran xoog badan oo xabad weyn oo aad iyo aad u xoog badan baa ku xirxiran meeshan oo silsilada ku xiran yihiin war maxaad ahayd markaas wuxuu yidhi anaa idii warramaya horta idinku maxaad ahaydeen markaas wuxuu ku yidhi annagu carab baan nahay saasaan ugu dhacday baddaan nala wareedhay halkaasaanu maanta ka soo degnay markaasuu wuxuu yidhi iiga warrama nebigii umiyiintu ma soo baxay si yidhahdeen haa waa nebi maxamed markaasuu yidhi muxuu sameeyey markaasuu yidhi waxa uu madiina madi- madiinuu degay maka waa kasoo guuray waa kasoo tegey waa haajiray madiinuu hadda jooga markaasuu waxa uu yidhi carabtii maxay sameeyeen ma la dagaalameen si yidhahdeen haa ma ka guulaystay waa ka guulaystay oo haa hadda waxa weeye dahara xoog buu yeeshay oo carabtii waa adeeceen in badan markaasuu yidhi waxaa u khayr badnaan lahayd inay adeecaan anigu waxaan ahay dajaal masiixu dajaal waxaana dhow waktigii la idmi lahaa inaan soo baxo oo markaa dhulkoo dhan aan maro meel walba tago maka iyo madiina unbaa la ii diidayaa oo labadaas ma gelayo malaa'ig baa iga waardiyeynaysa inta kalena dhulka waan maraya xadiidkaa marka tamiimna awsidaari aburuqiya tamiimna awsidaari oo macruufka ah imaamu muslim iyo wariyeen ayaa caddaynaya qisadiisii oo dhan inuu ninka halkaa ku xirxiran yahay nebigu marka jasiiradii buu tilmaamay waa qibala almashriq buu yidhi waa xaggaa mashriq oo madiine marka la joogo xaggaa mashriq oo dhulalkaas iiraan iyo ciraaq iyo halkaas iyo wey ayuu ku tilmaamay halkaas ayuu ka soo bixi doonaa masalada kaloon ku xijinayna waxay tahay ayna yakhruj xaggee buu ka soo baxayaa atbaacdiisise waayo waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis saxiixa ku tilmaamay inuu ka soo baxayo ardu khurasaan ardu khurasaan ayuu ka soo baxayaa weliba khaasatan asbahaan ayaa axaadiista qaar tilmaamayaan khuraasaan waxaa la isku yidhaahdaa maa waraa nahri waa dhulkan ciraaq qayb ka mida iyo eeraan iyo waxa ka shisheeyo oo dhan baa ardu khuraasaan la isku oran jiri asbahaanna waa magaalo ka mid ah oo yahuud baa deganayd wuxuuna tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu dhulka khuraasaan ka soo baxayo yahuudda asbahaan deganna toddobaatan kun ay soo raacayaan oo min yahuudi asbahaan ah oo atbaacdiisa ay noqonayaan ayuu tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam idan waa meeshaan hadda ay maalin walba ku hayaan mahdigii baan sugaynaa oo ay waxa weeye sanad walba u dabaaldegaan oo sugayaan waa dajaal bay sugayaan nimankan shiicada waxa ay sugayaan waa dajaal atbaacda ugu badan oo raacayana waxaa ka mid ah yahuudda dadkaas waxa weeye ahlu bidaca oo reer khuraasaan halkaas eeraanta iyo waxaas iyo nimankan la yidhaahdo atraagta ayaa axaadiistu tilmaamaysaa iyo cajamka dadkan aan luuqadda carabiga aqoon waa gaal oo dhan baa raacaysa cid kasta oo gaala iyo cid kasta oo ahlu bidaca way raacayaan baa la yidhi waxaa kaloo aad u raacaya baa layidhi dumarka iyo reer baadiyaha oo cilmigu ku yari ayaa aad u raacaya calaa kulli xaal ninkaa fidnadiisu way weyn tahay ilaahay ciduu ka badbaadiyey maa cid ka badbaadaysaa waa yar tahay ninkaa markuu soo baxo oo yimaado suu u soo socdo wuxuu soo degayaa dhulkoo dhan buu soo marayaa wuxuu soo degayaa buurta uxud agteeda oo waxa weye ayuu imaanayaa oo madiina markaasuu buurta uxud fuulaya markaasuu leeyaha ma u jeedaan gurigaa quruxda badan oo cad oo qasrigaa weyn alqasr alabyad waa masaajidka nebigu tilmaamaya markaasuu leeyahay hadaa masjidu axmed waa nebi maxamed calayhi salatu salaam masaajidkiisii madiina ayuu soo dul istaagayaa markaasuu damcayaa inuu galo malaa'igtaa ka celinaysa oo seef kala hor imaanaysa markaasay madiina gilgilinaysa madiine ayaa gelgelinaysa saddex jeer buu yidhi nebigu waxaa ka baxaya qof kasta oo munaafiqa oo aan iimaankiisu saxiixayn waa cararaya isagoo aadaya wixii wax magaradoo dhan baa yaacaya ilaa uu nebigu tilmaamay dumarka ninkii mu'minka ahaa ayaa reerkiisii gabdhihiisii iyo dumarkiisii iyo wixii uu mas-uulka ka ahaa baqdin uu ka baqa inay cararaan oo aadaan ayuu xarga ku xirxiraya oo waxa weeye ilaalinaya waa lagu yaacayaa marka cid alla ciddii u tagtana waa ku fidnoobaysaa halkaas ayuu markaa ku fashilmayaa wuxuu yidhi nebiga axaadiid ku tilmaamay waxaa u baxaya maalintaas nin waxa weeye dadka dadka ugu wanaagsan ah ama ka mid ah markaasuu u tegaya oo wuxuu leeyahay wuxuu ku garanayaa sifadii lagu garanayey oo halkaa bayna caynayhi baa waxaa ku qoran kafara ama kaafir wuu akhrinayaa oo nebigu wuxuu yidhi waxaa akhrinaya qof kastaoo mu'mina markaasuu wuxuu leeyahay kaafir baa tahay masiixu dajaalkii nebigu noo sheegay baa tahay rabbina matid markaasuu dadkii wuxuu ku odhanayaa haddaan intadii la soo nooleeyo miyaa ka shakiyaysaa in rabbigiina haysay odhanayaan maya qoortuu ka goynaya kow ninkii waa dhacaya markaasuu soo noolaynaya haddana u leeyahy isteeg wuu soo noolaanaya markaasuu leeyahy may rumaynaysaa hadda markaasuu leeyahy maya haddaanba sii ogaaday oo axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam baaba caddaynaysa inaad saan samaynaysid kadaab baa tahay inuu mar labaa damco inuu dulu isku dayayaa ma awoodaya markaa halkaas ku fashilmaya masiixu dajaal markaa fidnadiisu saasay u weyn tahay oo waa nin fidnadiisu aad iyo aad u weyn tahay atbaacdiisuna way badan tahay dadka gaaladaa wuxuu ku oranayaa ama acraabta kii rumayn waaya ka waran hadda aan aabbaha iyo hooyadaa kuu soo nooleeyo oo mar hore dhintay laba shaydaan baa isugu matalaya markaasay odhanayaan wiilkaygiioo raac waa rabbigaagii markaasuu raacaya marka fidnadiisu aad bay u weyn tahay atbaacdiisuna waa dadka aan iimaan iyo cilmi iyo waxba garanayn ayay u badan yihiin oo raacaya iyo gaalada ayaa aad u raacaya waxaa ka mid a fitanka uu wato oo ninkaasi waxyaalaha fitanka uu wato laba webi buu wataa midna waa naar midna waa janna waxa weeye oo midna biyo macaan oo janno ah oo wanaagsan baa ka muuqata waa sida dadku u arkayaan midna waa naar ololaysa qofkii rumayn waaya naartaa ololaysuu ku tuuraya kii rumeeyana jannadaas ka cabuulee marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam sida waa ra'yal cayn dadku ay arkaan laakiin middaa naartaa oo dadku uu ku tuurayo waa janno oo waxa weeye qofkii waxba ka dhimi mayso horay buu jannada ka geliyaa ee waa lagu imtixaamayaa tan wanaag wanaagga loo arko oo biyaha macaan iyo jannada loo arkana waa naar oo qofkii markuu gala naar bay ku noqonaysaa leanna qofkii waa gaaloobaya hadduu qofkan rumeeyo marka fidnadaas ayuu dadka ku fidnaynayaa oo u wataa waxaa kaloo fitankiisa ka mid ah dad dhintay buu soo noolaynayaa marka waa imtixaan waa qof ilaahay uu dadka ku imtixaamayo oo qudro la siiyey allahna yafcalu maa yeeshaa wuxuu doonuu sameeyaa dadkaa la imtixaamayaa aakhiru zamaankii waa calaa kulli xaal marka masiixu dajaal fitankiisu saas u badan yahay waxaa fidnadiisa ka mid a dad buu u imaanayaa xoolahaystooo barwaaqaysan way diidayaan inay rumeeyaan wuu ka dhaqaaqayaa waxla waxay haysteen baa raacaya abaar bay soo istaagayaan ee gacmo maran kuwo kaloo abaar joogu u imaanayaa wax alla waxaad u baahan tihiin weydiistuu leeyahay samadiibuu amrayaa roob baa soo da-aya dhulkiibuu leeyahay soo bixi wax walbaa soo baxay barwaaqay noqonayaan way ka dhaqaaqayaan waxa weeye markaasay rumaynayaan marka fitankiisu waa badan yahay oo fidnooyin aad u fara badan buu wataa maxaa la isaga ilaalin karaa marka fitankiisa ama waxaan ka hormarinaynaa kam yamkuthu fil ardi dhulka meequu joogayaa oo masiixu dajaal meequu dhulka maraya axaadiidtu waxay tilmaantay saxiixa waxa weeye arbaciina yowman ayuu dhulkao dhan ku wareegayaa adduunka marka nebigu wuxuu tilmaamay afartankaa beri waa yowmun ka sana maalin waxay u dhigantaa sanad innaga wakhtigeenna haddaa wa yowmun ka shahri bil bil bay maalinna bil bay u dhigantaa waa maalinta labaad maalinta saddexaadna asbuuc bay u dhigantaa halkaa marka waxaa baxay saddex beri oo sanad iyo bil iyo asbuuc ah sida innaga waxa weeye tiradeenoo kale markii loo bandhigo maxaa soo haray soddon iyo toddoba beri waa ayaamaheenna caadiga ah oo kale marka markaad isku geysid waxay noqonaysaa sanad iyo laba bilood iyo bar inuu ninkaasi adduunka joogayo kabacdi markaas qisatu nusuul ciisa bay inoogu imaanaysaa nebiyullaahi ciisa baa dilaya oo waxa weeye aakhirkiisa halkaasuu ku dhimanaya waxaan ku soo gebagabaynaynaa maxaa la isaga ilaalin karaa wiqaaya maxaa kaa ilaalin karaa masiixu dajaal awalan inuu horta qofku iimaan iyo cilmi iyo caqiide inuu yeesho waa midda ugu horeysa oo qofku waxaa la rabaa inuu caqiidadiisa iska dhiso oo jahliga ugu daran waxyaalaha dadku ku fidnoobaan midda labaad waxaa la isaga ilaalin karaa atacawudu billaah in ilaahay laga magangalo waa inaga mar walba atixiyaadka meesha ugu dambaysa min fitnati almasiixi dajaal waa inaga ilaahay ka magangelayna oo nabiguna baray waxaa kaloo la isaga ilaaliyaa uu nebigu tilmaamay suuratulkaafi tobanka aayadoo ugu horeysa ama tobanka ugu dambeeya riwaayadaha qaarkood inuu qofku barto tobanka ugu horreysay u badan yihiin riwaayaduhu inuu xifdiyo oo fidnadiisa ilaahay waa ka ilaalinaya qofkii xifdiya waxaa kaloo la isaga ilaaliyaa ata'anii qofku inuusan haddii uu maqlo fidnadaa inuunan aadin oo ku degdegin oo nebigu xadiid buu ku leeyahay man samica dajaal falyanac canhu yuuna ku degdegin oo aadin sababtu waxa weeye qofku isagoo isku arka mu'min ayuu u tegayaa markaasuu raacayaa shubha iyo markuu ku sii daayo waxyaalo shubha ah marka calaa kulli xaal ninkaa fidnadiisu aad bay u badan tahay aakhirkiisana waxaa dili doona nabiyullaahi ciisa calayhi salaam rabbi buuna sheeganaya calaamadaha ugu waaweyn oo lagu garanayana waxa weeye ilna waa la'yahay oo il baa soo baxsan oo masaxan oose wax ka arag oo acwar meesha wejiga salaantaana waxaa kaga qoran kafara ayaa kaga qoran ama riwaayadaha qaar kaafir baa kaga qoran riwaayadaha qaar waxaa kaga qoran kafara ay kafara ayaa kaga qoran imaamu muslim yaa werinaya marka calaa kulli xaal ninkaa sharkiisa ilaahay in laga magan galo weeye laakiin nu'minu bidaalika waxaan rumaynaynaa inuu nool yahay amaa dadka caqlaaniyada oo hadda odhanaya ninkaas adduunka kuma hayno waxaasi warkoodu macno ma samaynayo ee wixii inoo sheegay nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaan rumaynaynaa taas ayaana xaq ah wamaa yandiqu can alhawaa in huwa ilaa waxyin yuuxaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin